Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Khadija Al-Makhzuumi oo ku qayb galay kulan dadweynaga su'aalo iyo ku weydiiyeen intii ay roogtay xafiiska waryaabo iyo ku qabatay arrimaha deegaanka iyo qorshayaalka wasaaradda indegsan sidii dalka uusan ka bahan lahay xaaladaha sababtana dhibaatada isbeddelka cimilada waxyaalo badanaa noo qabsoomay ka mid ah arrimaha shuruucda sharciyaasha inaan kala duwan oo baas gareyn alxamdulilah arrimaha saadaasha hawadana uu yaala maanta golaha baarlamaanka waana rajeynayna mardhow inaan ansixino ilaah idankiisa xaruntan wasaaradda inaan aasno shalay ay jirin xarun maanta meeshaan aad joogno inaan halkan uu noo yahay xarunta oo labada sano dhowaan aad degannahay ka wasaarad ahaan inaan maanta caalamka ka mid noqonnay baahideena soomaaliya dhibaatada haysatay inaan anaga afkeena ku hadli karno oo u sheegi karno dhibaatadeena soomaaliya arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada aada uma fahamsaneen khibrad oo dadkii bartana aaday ugu yareed marka inaan dadkii helo fahamkii soomaali dadka soomaaliyeedna aada ugu yaraay arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada inay fahamsan yihiin ama concept ay ka haystaan xaaladaha dalka taagan ama duruufaha loo as-aasay ka wasaarad ahaan inaan howlahaas expertiga raadiyo xarun aan helo shuruucna ay jirin dalkii hal sharci ma jirin oo maanta deegaan ku salladeyn karo iyo wax aan ka qaban karno eeba jirin taasna caqabooyinka waaweyn bay ku jirtay dhinihii kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya khadiija al-makhzuumi iyo xuustay waryaabo dhibaatada kae arrimaha deegaanka iyo kumid in qashinka xaalufinta deegaanka uunka baabuurta iyo weliba iyo shacabka soomaaliyeed anka baaqday in lanka baahi inuu mas-uuliyad isku saaran ilaalinta deegaanka
qiica zaa-idna waxaa noo keena gawaarida kaligismaa bajaajka hadda for example bajaajka india way mamnuucday bajaajyadooda xagga wuxuu ku shaqeeyaa koronto korontada maadaama uu ku shaqeeyo nooca isticmaal jiran oo qiica sii daan jira soomaaliya laga gadaa maanta walowina hadda waa la joojiyay dowladda laakiin soomaaliya laga soo iibin jiray soomaalida soo qaadan jirtay oo halkan la keen jira marka qiica waa dareemi kartaa intaas bajaaj maalintii socotay gawaaridaas meeqay sii daan kartaa suntaas marka howlahaasna wuu noo diyaarsan yahay arrimaha qashinka arrimaha qashinka waa dhibaato weyn ummadda soomaaliyeed hayso aniga waxaa rabaa mar walba inaan kusoo celiyo dalka arrimaha deegaanka dowladda laguma eeda kara keligeeda qof walba muwaadin mas-uuliyada ka saaran qashin walba waxaa la arkaa guriga qofka isagoo degan banaankiisa inuu qashin buux oo iska xil saaraynin oona ka qaadaynin marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay arrimaha qashinka shirkadaha waa la hadalna arrimaha qashinka aniga shaqsiyan inaan liida aado qashinka soo aruuriya meelo badan aanoo qorshaysa inaan qashinka qaadno marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay mas-uuliyad inaan iska saarno arrimaha qashinka waa sun arrimaha deegaanka isbedelka cimilada waxaa noo keena waxay tahay anaga mas ma qabno warshado batroolna ma soo saarno maanta soomaaliya waxaa noo keena waxay tahay waa sunta aan maalinba la noolnahay waa qashinka waa biyaha dhulka lagu daadinayo qashinka meesha isla socotaan biyihii nadiif ahayn qashimadaas oo dadka hortiisa yaallo la qaadaynin cudurada dilaaco qashinku ka imaadaa waa dhirtii isbedelka cimilada wuxuu keenaa waxay tahay inuu geedaha xaalufiinta lagu sameeyo roob la-aana nagu dhacdo wuxuu noqdaa bacaha waxaa jeclahay shan boqoloo konton sano ama shan boqoloo sano uu qaataa inuu bacdaas baabao sanooyinuu naga qaadana bacyaasha u malaysin inuu hadda keliya dhulka yaal marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay mas-uuliyad qof walba muwaadin soomaaliyeed inuu iska saari karo arrimaha deegaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba bilaha dareerta ee sebtembar guud ahaan dalka ka mamnuucday in lahkadejiya dekado dalka iyo eerboorada bacaha lakusheeno dalka banaanshay oo la sheegay intii dhibaato weyn iyo keeta arrimaha isbeddelka cimilada